xaafada burcad ee magaalada boosaaso weliba lagaqob adayaa kulin dadweyne iyo dowladda oo ah ku qeybgale madax ku tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada odayaalka dhaqanka iyo bulshada boosaaso kulankii weliba daaranayay sidii dowladda iyo bulshadan isku kaalada lahaayeen ammaanka iyo horumarka guud ee gaar ahaanba ee bulshada xaafadaasaya gudoomiyaha iyo shacabka iyo kuwarbiyenga shaqooyinka baaxadda leh ee ku dareera degmada sidoo kalena ka maamul ahaan iyo kuga honta in la helo boosaaso oo horumarsana usoo nuxusay sidii xaafadaasi iyo muhiimanka eta magaalada islamarkaana iyo qeybiya ku eta tallaabooyinka horumarineed ee ku dareera degmada sidoo kalena weliba bulshada xaafadaasi iyo ku dalbaday inuu la shaqeeyanka dowlad ahaana walibana sidoo kale ku qeyb galaya kulanka xildhibaano ku tirsana puntland iyo golaha deegaanka maamulka gobolka bari mas-uuliyiinta xaafadda odayaalka walgorodka iyo qeybo shil duwan ee bulshada onkoreyntiiyo weliba kulanka ku hadalaya garaad jaamac ismaaciil oo kulanka dowladda iyo dadweynaha ku qabsoomay xaafadda seeye magaalada boosaaso iyo weliba ku codsaday in la horumariyo adeegyada eedkalanka baahanya in magaalooyinka sida guddigii madaxweynuhu ku dhawaaqay laga sugayay horumarinta boosaaso oo markaa lagu daro adeegii korontada iyo iskutashiga ahayd oo iyo biyaha laga goyn loo qondaynayey oo magaalada laga shaqaynayo horumarkeeda in iyadana insha allahu la soo dedejiyo oo sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi ay ku timaado sababtoo ah magaaladu waxay ku dhismaysaa hadday dad aamina hesho waxay ku dhismaysaa iskutashigaasay ku dhismaysaa laakiin wixii dowlad laga sugaa waa wax dheer laakiin haddaynu isku tashanno oo innagu guryaheenna iyo gadaal isugu noqonno iyo waxqabadkeenna iyo nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna waxaynu noqonaynaa dee waxa weeye wax wayn baynu qabsan karaynaa inaynu ku dadaalo iskutashiga wada shaqaynta dowladda insha allaahu arrintaasaan idinku boorinayaa waxaan rabnaa inaynu wax qabsanno haddayna innagu wax qabsan cid waxay noo qabanaysaa ma jirto xildhibaanka golaha wakiilada puntland axmed xaaji iyo sheegay in maalgelin laansameyi doona xaafadun iyo baahiyaadka iyo korontada u muhiiman ee bulshada wadada ceeldaahir ceerigaabo lagaga shaqeeyo wakhti dhow in loo soo wiciyo magaalada boosaaso dabayaaqadeeda ama bisha soo socota bilowgeeda korontadii midayntii korontada oo soolarka lagu soo daraya inay imaanayso waxaa laga hadlayaa magaaladan guud ahaan horumarkeeda weeye gaar ahaanna waxaynu joognaa xaafadii buurcad oo ka mid a xaafadaha muhiimka ah oo magaalada boosaaso waxayna noqotay amniga in la sugo ilaahayna waa suurtogeliyey dhisaynkii konton iyo sagaalka kilomitir ahaa oo sagaal iyo toban waddo ahaa waa bilaabatay ilaa iyo haddana saddex waddaa gacanta lagu hayaa sidaa ay u bilaabatay bayna u soconaysaa insha allaahu doqa degmada boosaaso oo kulanka dowladda iyo dadweynaha ku qabsoomaya xaafadaas ee magaalada boosaaso kaasiitoo bulshada kula wadaagan baahiyaha iyo qabana sidii walanqoqo wadalahayo bulshada degan xaafadaasi kaasoo ku salaysan baahiyaha ay qabaan dadka degan xaafadan waxaan rabaa inaan idiin sheego xaafadan sidii hore loogu sheegay waxay ka mid tahay xaafadaha waaweyn magaalada xaafadaha ugu dadka badan runtii waa xaafadihii magaalada u dhismaysay soddonkii sano u dameeyey burburkii xaafadii aadka loo degay bay ahayd waa noo noodgaraysan waa noo qoran yihiin wixii ilaahayna solansiin insha allah waa ka qabanaynaa wixaan ilaahayna solansiina insha allahu cidda naga dambaysa insha allah fulin doonta laakiin waxaan rajaynayaa dowladda keliya wax ma qaban karto cidda waxqabata waxa weeyaan waa dowlad iyo shacab isku duuban weeye